halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo halka washingtonna ay tahay kow iyo tobankii iyo barkii habeennimo
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal caalamkao dhammi waxaad nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somaali dot com waana aruurnimo khamiisa bisha maarjina ay tahay lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacaddayada saakiya caalamka wada jir halkan waxaa uga soo jeedinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo falastiin axmed iimaan
ilaa shan iyo toban waa laga dilay labana waa laga hayaa kudhiwaad saddex toban meela kudhiwaadna oo dhaawacna waa iyadana way jirta kaasina waxau ahaa ku-xigeenka safiirka dowladda ethoobiya ee soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo ka hadlaya qabsashadii ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ee magaalada ceelbuur ee bartamaha soomaaliya waraysi ayaad ku maqli doontaan
اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع maanta waxaan hortiina taaganahay markii ugu dambaysay anuu sitaa dharka milatariga kadib markaan guddoon ku gaaray inaan ka tago shaqadii aan hayay
kaasina waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dalka masar cabdilfataax al siisi oo iscasilay xilkaasina ka tegay isagoo sheegay inuu yahay musharax u taagan madaxtinimada dalkaasi masar qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida labada gole ee maraykanka oo ka arrinsanaya sharci oggolaanaya deeq dhaqaale oo la siiyo dalka ukrain iyo cunaqabatayn la sii saaro xubnaha ruushanka iyo qaar ka mid ah madaxda ukrain waxaad kaloo maqli doontaan xubintii wargeysyada iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry ayaa u kicitimay dalka jordan arbacadii shalay ahayd rajo laga qabo in dib loo soo cesho wadahadaladii bariga dhexe awgeed iyadoo hogaamiyaasha carabtuna ay sheegeen inaysan u aqoonsan doonin israa'il dal ay leedahay dhulka wakhtigan kerry ayaa waxa uu la kulmay boqorka jordan cabdalla kadib waxa uu imaanayaa camaan waxa uuna ugu dambayntii shir la qaadan doonaa madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabbaas isku day lagu yareynayo farqiga u dhexeeya israa'il iyo falastiin ee ku salaysan waawaantooda laakiinse shirka ka dhacay kuweyt arbacadii shir ka dhacay kuweyt ayaa laba iyo labaatanka xubnooda jaamacadda carabta waxa ay ku soo saareen war-saxaafadeed ay ku diideen inay u aqoonsadaan israa'il inay tahay dhulka ay leedahay dhul dadka yuhuudda ay leeyihiin ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahuna waxa uu ku adkeysanayaa in hogaamiyaasha falastiiniyiintu ay tahay inay u aqoonsadaan israa'il inay tahay dhul ay yuhuuddu leedahay wadahadallada camaan ayaa waxaa ka soo hormaray muddadii lagu tala jiray in israa'iil ay sii dayso wareegii afraad maxaabiis reer falastiiniyiina
taliyaha ciidamada dalka masar cabdifataax al siise ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka fariisanayo howlaha ciidamada si uu ugu tartamo madaxtinimada dalkaasi oo la filayo in si fudud uu ugu guuleysan karo hadal uu ka jeediyey telefishinka dowladda shalay oo arbaco ahayd ayuu jenaraal siisi waxa uu ku sheegay in masar ay qatar markaasi ay ku hayaan kooxo argagixiso ah islamarkaana hadda la joogo waqtigii sharafta iyo dibudhiska dalkaasi lasoo celin lahaa waxa uu ka digay inuusan keliga xallin karin dhibaatooyinka ay ka mid tahay shaqada dhaqaalaha iyo shaqola'aanta taasoo uu sheegay inay tahay mid qof walbaahi inuu ka shaqeeyo oo dalka masar ku nool ay tahay siisi ayaa ku tilmaamay masar wadan mudan in la ixtiraamo isagoo dhaleeceeya waxa uu ugu yeeray faragelinta mararka qaar gaar ahaana sanadihii dhowaa ee wadamada dibadda iyo kuwa gobolka ay ku hayaan taasoo isugu jirta mid warbaahineed iyo mid siyaasadeedba go-aanka siisi ah inuu u tartamo madaxtinimada ayaa ahaa mid la filayay waxaana cad in ay milatariga dalkaasi ee awooda badan leh ay taageeri doonaan siisi ayaa ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dalkaasi waxa uuna ka dhex muuqday milatariga dalkaasi ee eriyey sanadkii hore madaxweynihii islaamiga ah ee masar maxamed mursi kadib marka ay muddo socdeen bannaanbaxyo ka dhana xukunkiisa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka talyaaniga si uu u dhageysto baadiriga ugu sarreeya diinta masiixiga bob francis iyo weliba wadahadallo uu la leeyahay hogaanka talyaaniga oo iyagu la filayo inay ku wajahan yihiin ukrain iyo ruushka aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in master obama uu muddo doonayay inuu la kulmo boobka ah uuna ka dhaadhiciyo hogaankiisa sida uula dhacsan yahay sida uu yahay safarka asbuucan ee yurub ukrain iyo ruushka qabsashadii kremiya ayaa noqonaysa halkudhigga ugu weyn ee aqalka cad ee wakhtigan waxaana la arki doonaa halka ay dhigaan inta uu ku guda jiro madaxweyne barag obama socdaalkiisan roma master obama waxa uu la kulmay neto iyo saraakiil ka tirsan midowda yurub magaalada brasiles arbacadii shalay ahayd waxa uuna sheegay in reer galbeedku aysan doonayn inay u isticmaalaan awood dalka ruushka
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha dagaalkii ka dhacay shalay deegaano ku dhowdhow degmada ceelbuur ee gobolka galguduud oo ay la wareegeen ciidamada ethoobiya ee ka tirsan howlgalka amisom mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ethoobiya ayaa sheegay inay ciidamadoodu maalmaha soo socda u dhaqaaqi doonaan qeybo ka mida gobolka galguduud ee weli kusii haray gacanta maleeshiyaadka xag jirinta ee al-shabaab oo maalmihii dhowaa ay gacantooda ka baxeen magaalooyin dhowra oo ku yaala koonfur galbeed soomaaliya gada iyo bartamaha soomaaliya haddaba waxaan waraysi arrintaasi ku saabsan la yeeshay safiirka ku-xigeenka ethoobiya u fadhiya soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar howlgalka ay ciidamadoodu ku qabsadeen magaalada ceelbuur ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal khasaaraha howlgalkaasi ka dhashay dhankooda iyo dhanka al-shabaabka ama rayidkaba
magaalada saad ogtahay iyada iyo magaa magaalada ceelbuur iyo maxaas raadeen hore ilaa ilaa shalay operation socday ayay ahayd marka magaalada gacanta lagu hayaa wax dhibaato badan ha dhicin dagaal kama dhex kama dhex dhicin marka dagaalka daafyaheeda iyo ilaa inta inta lasoo socda dhexda ayuu ahaa dagaalka sidafoo ka dhaqaaq iyo dhuumaaleys wax noocaas ay wadeen laakiin dadka ciidamadan ciidamadan waa ciidamada muslim ka tirsan marka gaadida ka filan oo armada wada marka wax weyna ma soo gaarin laakiin qolada inshabaab ilaa shan iyo toban waa laga dilay labana waa laga hayaa kudhiwaad saddex iyo toban meela kudhiwaadna oo dhaawacna waa iyadana way jirtaa marka magaaladu waxay sameeyeen ceelasha iyo meelaha aaladaha social servicega inta badan ayay burburiyeen marka waa sida ay sameeyeen bay iyo bakoolba marka iyo dadaba laga xoreyna meela qaarka kamid waa sacaada caadi ku dhaqmaan marka taasaa keenaysa in macnaha bulshadeeda yar u yar adkaato nolosha caadigeed marka balse dagaal weyn oo magaalada ka dhex dhacay oo iyagu hadda dhibaato ku ah amadigaas yimid dhinaca kale dowladda gudidiida ay kaatay oo xubnaha wasiirada ku jiraan si degdeg ah wixii de gaarsiin karaan sida dee bakool la yeelay in la gaarsiiyo wixii de tabar ah waa wax qorshaha ku jira marka waan la wadaa dhanka dowladda dhanka anaguna cusabiya oo engineering ah oo aan ahayn qoladan kale ayaa la socda marka iyagan waxay tiri karaan waa qabanayaan marka waxaa la sheegayaa in magaalada marka ay galayaan ciidamadiina ay dadka shacabka horeyba uga sii baxeen oo aanay dad shacabihii joogin marka ma jirtaa arrintaasi mase jiraan qorshe adinku aad uga fikeraysaan in dadka shacabka ahaa ay magaalada dib ugu soo laabtaan dabcan waa iska arrin propagando badan waxaa magaalada dad badan kama kaxin dabcan markay carada hayeen dad ay influence gareeyeen ama de ka dhiganahayaan raashaan ahaan ka dhiganahayaan oo de wax yani in kabixitaankooda iyo shacabku ka xun yahay astaan u ah waa sameeyeen laakiin wax oo ka ficli meesha ka dhaca ma jirto inta ka baxsana ciidahooda ku adkoonaan iyaga dibsa noqon doona inta joogtana waa waa guryahooda joogtaa oo wax dhibaato kuma qabaan waataan kuu sheegahay wax magaafiya ama dagaal weyn oo ka dhacda magaalada ma jirto marka wax kalesi kara ma jirin macnaha waa laga taxtiraa ka dhacda laga taxtir laakiin yani propagande iyo iyagu farsamo iyo farsamadooda iyo aaladahooda isticmaalhayn awgeed ayay dad badan ku kallifeen inay kaa saaraan marka dadku waxaan sheegaynaa kuna boorinayna inay guryahooda ku noqdaan noloshooda caadiga ay wataan wax weyn oo meesha iska bedelaysan jirin magaaladana ciidamadu xerooyinka leeda xerooyinkooda galayaan wax khatar gaara aysan jirin meelaha kale ee dalka kamid ah ciidamada amniga ilaalinahayeen jiski dalka ay joogaan ayay lamid tahay marka meel gaar ah oo wax gaar ay ku jiran yihiin ma aha oo gaar ahaan in fiiro gaar ah la siinahayo ama dhibaato lagu dhibaateyna marka waxaan ku boorinayna mar walbo in dadku ay noloshooda caadi kusoo noqdaan oo guryahooda ku lawaataan oo de usual way siday ku noolaayeen ay kuwa ay ku socdaan oo de isan noqon dad banaanka ku cararo oo de ku dhibaatooda iyo xaaladaas ma jirto marka xaaladaysan jirin marka in la abuurona ma masmataalo waxaana ku rajayo in ay islaamin badan qaadisan hawinkan iyo ayaabahan oo ah soo celin haddii jirtaan wax baxay sidooda u gaarsiin lahaa mataranta humanitarian aids haddii ay jiraan wax mataranta baahi iyo meel ceelashii dagaxyo ku gureen suna ku daadiyeen way burburiyeen marka yani cidahay idinka dambeynaya marka waxyaalahaas individual iyo normal normal jiraya loo baahan yahay taas diin wanaagsan marka dhinaca kale maxaad nafsida ay islamida iyaduna marka laakiin waxaa moodaa inay daryar baaxdiyo yihiin maxaas iyo eerbuur marka sida iyagu involvementigooda ku ahaa marka oo xagga ay xooga saareen marka laakiin wax hadda alaariminaa ma jirto oo aan hadda aan ognaanay xaggee qabteen kooxdii al-shabaab ee gacanta ku haysa deegaanada maxaas iyo ceelbuur xaggee joogaan hadda oo aad ku ogtihiin meelo badan fog u kala carareen laakiin dadkii mawsa wuxuu wax oo dee milki ah oo bar la yaqaano ku cararahayo ama asaan gaar ale maaha marka dadkan waa dad caadi maxay usi xiran yahay dadkiisa ka dhexgala haddii dano laakiin inta badan adiga kor bay u carareen dhulkan xagga galhareed iyo dhulkaasi u carareen iyo dhankan xeeta waayo xagan kale operation meesha kusoo carar lahaayeen waa dhulka maxaas iyo buulo berdi dhulkaana waa lahayaa marka ee waxa waxa badan ay taawna adigu dadka inay soo tiisiyaan ka dhex galaan oo ka dhex dhuntaan oo ninba oo meel u dhiso ayay badan u badan doontaa laakiin wax gaar gaar ah oo aan ka inanka xeerta dambigiisa onognaha anaga ma jirto ama maskaxiyan aan dhihi karna halkaas uga carreyn xaggee xigta oo ciidamadiina ay ku dhaqaaqi doonaan kadib markii la xasiliyo ceelbuur oo noloshuna ay caadi kusoo noqoto dabcan baraha loogu talagalay shaskarka afraad waa barahaasi waa waa bara la yaqaano waxa yemin yemin ceelbuur maxaas iyo hadda meesha ay joogaan marka dabcan opereshinadu waa labalaarin doona waa balaa hadda muddo gaaban kadib inay la korin doonaan dacadna marka dabcan maskaxiya waa baran kartaa galguduud meelaha kale muhimka la koyi kara ama gudahan hadda aysan ciidamada joogin hadda ganaan ama ay nimankan qoladan haysaan oo u baahaneen in la xoreeyo marka waa la garan karaa adiga lagu garan karaa iyadoo la sheegta marka waxaad leedahay qeybaha kale galguduud ee weli ku hartay gacanta al-shabaabka ayay ciidamadeenu aadi doonaan marka ha marka la ballaariyo la ballaariyo opereshinada la ballaariyo hadda waa intan waayo laakiin waa la ballaarin doonaa kaasi waxa uu ahaa ku-xigeenka safiirka ethoobiya u fadhiya soomaaliya jamaaludiin mustafa cumar oo ka warramayay howlgalkii ugu dambeeyey ee deegaanka ceelbuur shalay ay kula wareegeen ciidamada ethoobiya ee ka tirsan amisom
subax wanaagsan dadkana dhegaysanaya waxaad nagala socotaan v o a washington haatanna dalkaasi masar dalka masar waxaa ka tegay xilkii uu hayay wasiirkii gaashaandhigga ee muddada soo hayay jagadaasi dalka masar waa cabdulcasiis waa jenaraal cabdifataax al siisi waxaa al siisi uu ka sheegay hadalkani warbaahinta qaranka ee layska arko waxa uu sheegay inuu musharaxa u taagan yahay jagada madaxtinimo ee dalkaasi masar oo loo dareeri doono ama la qaban doono bisha julaayo ee sanadkan warbixintan waxaa kasoo diray magaalada kaahira wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni
cabdifitaax siisi ayaa xalay shaaca ka qaaday inuu iska casilay jagada wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda masaarida waxa uuna sheegay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweyninimada ee waddankani siisi ayaa hadalkan ka sheegay muuqaal laga sii daayey tv-ga qaranka masaarida waxa uuna carabka ku dhuftay in waddankani u soo shaqeeyey muddo shan iyo afartan sannadood isagoo ciidan ah islamarkaasina uu ka tegayo dharka milatariga si uu u difaaco dalkiisa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ayaa musharaxnimadiisa daboolka ka qaaday kadib markii shir ay yeesheen golaha sare ee ciidamada qalabka sida ee waddankani oo uu ku jiro madaxweynaha ku-meel gaarka ah cadli mansuur اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة وزيرا للدفاع cabdifitaax siisi ayaa yidhi maanta waxaan hortiina taaganahay markii ugu dambaysay anoo sitaa dharka milatariga kadib markaan guddoon ku gaaray inaan ka tago shaqadii aan hayay oo ahayd taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba wasiirka gaashaandhigga ee masar xaqiiqdii waxaan waddankayga u soo shaqeeyey muddo ku dhow shan iyo afartan sannadood sidaasi darteed waxaa sharaf ii ah inaan maanta shaqada ciidanka uga tago si aan u difaaco dalkayga haddaba waxaan idiin soo gudbinayaa inaan shaaca ka qaado inaan ahay musharax u taagan madaxtinimada jamhuuriyadda masar ee carbeed taageeradiina ayaana isiin kartaa sharaftaasi weyn لذلك أتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية تأييدكم هو اللي هيمنحني هذا الشرف العظيم sidoo kale cabdifataax siisi ayaa si adag u sheegay inuu wax ka qabanayo caqabadaha horyaala masara sida nabadgelyada dhaqaalaha argagixisada iyo habacsanaanta ku timid laamaha kala duwan ee dowladda masaarida in cabdifataax siisi isku sharaxo madaxtinimada waddankani ayaa la dhihi karaa waa mid si weyn ay u sugayeen shacabka masaarida ilaa iyo hadda xukuumadda ku-meel gaarka ee waddankani maysan sheegin xilliga ay dhacayso doorashooyinka madaxtinimada laakiin waxaa la filayaa in bilaha soo socda ay dhacaan doorashada madaxweyninimada iyo weliba midda baarlamaanka arrimahan ayaa ku soo beegmaya laba maalmood kadib markii maxkamad ku taala dalkani ay xukun dil ah ku riday in ka badan shan boqol oo qof oo ka mid ah taageerayaasha moxamed mursi sidoo kale inta badan jaamacadaha iyo gobollada waddankani waxaa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ciidamada iyo xukunada ay rideen qaar ka mid ah maxkamadaha waddankani cabdifataax siisi ayaa casilay maxamed mursi madaxweynihii shacabku masaaridu ay soo doorteen bishii juulaay ee sannadkii hore kadib markii dalkani ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan waxaa naga xasuusinaa in haddii ay ku dhaafaan barnaamijyada v o e da aad dib uga dhegeysan kartid boggeena internetka ee v o a somaali com rajada laga qabay in aqalka koongareeska maraykanka uu meelmariyo deeqaha la siinaya dalka ukrain iyo cunoqabateyn horleh oo lagu soo rogo ruushanka ayaa aada u sarreysa iyadoo labada aqal ee maraykanku ay xalinayaan kala aragti duwanaanshiyaha dhexdooda ah michael powman ayaa kusoo waramaya in heshiiskani uu diyaar noqonayo marka madaxweyne obama uu saxiixo dhammaadka toddobaadkan zahre cabdi axmed ayaa noo soo koobaysa
aqalka baarlamaanka ee dalka maraykanka ayaa si baaxad le ugu kala qaybsamay sida looga jawaabayo qabsashadii ruushka gobolka karemiya tallaabadan koongareeska ee la qaadayo maysan noqon mid meelmarta robert menendas oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waa guddoomiyaha aqalka duqowda ee guddiga xiriirka caalamiga ah The world is watching, and the world's superpower cannot be seen as incapable of rising to Russia's challenge.
dunidu waa ayna daawanaysaa dalka adduunka ugu awoodda badanna looma arkin sida inuusan awoodin inuu ka jawaabo caqabadaha ruushka laakiinse asbuucan horraantiisii ayaa qaabka uu noqonayo si rasmiya sharciga lagu caawinayo yukrain looguna riixayo ruushka inuu wajaho qaybsanaan ayaa waxa uu noqday mid carqalad weyn dhaliya qaar ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa ka goos adeegay in ay meel mariyaan sharcigan oggolaanaya kaalmada ka hor inta aqalka duqowda ee uu hogaamiyo dimuqraadigu uusan u weecinin deeqaha maraykanka uu bixinayo hay-adda lacagta adduunka ee i m f-ta deemaha ay ku leedahay ukrain iyo dowladaha kale ee wakhtiga ay jirtay mushkiladaha ay samata bixisay xubnaha xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweyne obama ayaa waxa ay difaaceen tallaabadan oo ay u arkaan inay tahay mid faa'iido u leh yukrain iyo hannaanka dhaqaalaha ee dunida hase yeeshee xubnaha jamhuuriga ee ka soo horjeeda ayaa waxa ay sheegeen in arrinkani ay kharash un ku kordhin doonto dadka canshuuraha bixiya ee dalka maraykanka iyadoo aqalka duqowduna ay u riixeen doodan hogaamiyaasha xubnaha aqalka wakiilada ee xisbiga jamhuuriga ee ka dhawaajiyey in deeqdan aysan meel maraynin goor dambe oo talaadadii aynu soo dhaafnay ah goor dambe oo habeenkii talaadadii aynu soo dhaafnay ahna xubnaha aqalka duqowda ku jira ee xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna u dagaalamay inay meel mariyaan sharcigan iyaga oo didayna tallaabadii hay-adda lacagta adduunka senator menendes ayaa sidan u sheegay saaxiibadiisa xisbiga jamhuuriga You're going to get your way today. And I would hope that, therefore, the rest of this package, which provides a loan guarantee.
waxaad doonaysaan maanta inaad heshaan waddadiinna waxa aan rajaynayaa in inta dhiman ee deeqahan oo ah mid siinaysa hal bilyan oo deeqa yukrain laguna bixinayo deemaha lagu leeyahay waddankaasi taasoo lagu saaraya cunaqabateen madaxda ruushka iyo xubnaha kale ee horay uga galay waddankaasi musuq maasuqa oo ah kuwii ku xadgudbay qarannimada waddankaasi dhammaan dhinacyada sharcigan waa in uu leeyahay taageero caalamiya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee sida weyn uga soo horjeeday deeqaha hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta in loo weeciyo ayaa mar qura u sacabatumay tallaabadan dhinaca kale ee aqalka baarlamanka afhayeenka baarlamanka john baynor ayaa waxa uu ballan qaaday tallaabo deg dega We're in conversations uh, with uh, the Senate in terms of how do we clear through this. Uh, but, uh, our goal is waxa to aan work doonayaa together in and aan get kala this hadlo solved as quickly as senatka possible.
si loo caddeeyo arrintan hadafkeennu waa inaynu wada shaqaynaa inaynu meel marino sharcigan sida ugu macquulsan uguna degdegsiiyaha badan benner ayaa waxa uu sheegay inuu rabo inuu u gudbiyo madaxweyne obama hanaan isaga joojinaya heer awoodsiina kan ugu macquulsan oo uu ku maarayn karo mushkiladaha ukraine haddii aqalka baarlamaanka uu u codeeyo sharcigan laga doonayo sanadka ama ay meel mariyaan qaybtooda waxa ay ka dhigan tahay inuu dib ugu soo noqdo sanadka oo ay arkaan labada gole ayaa ay tahay in ay oggolaadaan si siman qayb ka mida sharcigan si uu u noqdo mid dhaqangala warbixintii michael powman zahra cabdi axmed ayaa noo soo koobaysay
halka barnaamijyadaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da subax wanaagsan ayaynu dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay
iyadoo aad v o a haatan ka dhegaysan kartaan mawjadaha gaagaaban efemyada internetka iyo arbsaytka ayaa waxaan dhegaystayaasha v o a ee degan sweden iyo norway ugu bishaareynayna in v o a ay ka dhegaysan karaan telefoonada kale ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhegaysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber haddaan ku celiyo wadanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhegaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar lix sideed shan laba shan eber sagaal sagaal eber eber wadanka norwayna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber laba mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa afartan iyo toddoba laba hal sagaal shan saddex laba eber labo kanadana v o a waxaad ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay hal sideed saddex laba shan shan hal shan eber shan laba halka britainna aad v o a ka dhagaysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay afar afar laba eber saddex shan hal sagaal saddex eber hal eber
waa tahay subax wanaagsan ayaynu mar kale idin leenahay haatanna waxa aad ku soo dhowaataan qodobadii ama wararkii ugu waaweynaa ee wargeysada caalamka waxyaabihii ay qoreen falastiin axmed iimaan ayaa isha soo marisay mahadsan zahra waxyaabaha ugu waaweyn ee aadka ay wakaaladaha wararka iyo wargeysyada caalamku wax uga qoreen waxaa ka mid ahaa hadalkii kasoo yeeray mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee kenya joseph lalango sidoo kalena waxaa eh, hadalkaasi oo uu ku sheegay in ay doonayaan in qaxootiga soomaalida ah ee ku firirsan magaalooyinka ay dib uga celiyaan xeryaha qaxootiga kuwaasi oo la sheegay in xeryahaasi ay yihiin kuwo aada u buux dhaafay islamarkaasina ay ka jirto nolol xumo ay ugu wacan tahay iyadoo dadku aanay heli karin adeegyadii ay u baahnaayeen waxyaabaha kale ee wargeysada caalamku ee aadka wax uga qorayeen waxaa ka mid a guuldarooyinka al-shabaab kasoo food saaraya qeybo ka mid a dalka soomaaliya iyadoo magaalooyin dhowr oo ay horey gacanta ugu hayeenna ay kala wareegeen ciidamada amisom balse haddii aanu eegno dhanka kalena waxyaabaha ay wargeysadu wax ka qoreen madaxda carabta ayaa isku afgaran waayey kulankoodii dalka kuweyt ka dhacayay madaxda carabta ayaa gorada iskula galay arrimaha ka taagan dalka masar iyo weliba syriya iyadoo wax yar oo is-afgarad un uun la gaaray kulan laba cisha uga socday magaalada kuweyt ee caasimada dalka kuweyt waxaana kulankaasi uu soo xirmay iyadoo madaxda carabta ay ka fogaanayaan in ay aada usii kala qaybsamaan dowladda qatar oo iyadoo taageerta ururka ikhwaanulmuslimiinka iyo jabhadda islaamiga ah ee ka jirta syriya ayaa waxay bishii hore isku dhaceen dowladda sacuudiga oo iyaduna u yeeratay safiirkeedii qatar sidoo kalena imaaraadka iyo baxrayn ayaa tallaabadaas oo kale sameeyey war qoraala oo laga akhriyay gabagabadii kulan madaxeedka wadamada carabta ayaa lagu sheegay in laba iyo labaatan xubnood oo ka mida ururka jaamacadda carabta ay markaasi si adag uga shaqayn doonaan sidii loo soo gabagabayn lahaa kala qaybsanaanta wadamadaasi ka dhexaysa dalka sacuudiga ayaa meel adag ka istaagay arrinta dalka qatar waxaana ay saldhigga dhibaatadu ahayd arrimaha aqwaanu muslimiinka masar iyo sidoo kale sacuudiga iyo qatar oo labaduba ah wadamo qani ah oo isku khilaafsan arrimaha syriya oo ay kala taageeraana laba kooxood oo dalkaasi ka kala jirta xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa sheegay inay tahay inay wadamada carabtu wajahaan xal siyaasadeed isla arrimaha shirkaasi ayaan ku jirnaaye intii uu socday kulankaasi ayaa xogayaha guud ee ururka wadamada la isku yiraahdo g c c ee saliidda qaniga ku ah waxa uu la kulmay madaxda wadamada soomaaliya iyo yemen iyagoo la sheegay in uu kala hadlay arrimo ku saabsan nabadeynta iyo xasilinta wadamadaasi sidaa ay wax ula qaybsan karaan wadamada ku jira ururka g c c iyo weliba sidii ay danahooda uga wada hadli lahaayeen labada dhinac zahra
waa hagaag falastiinay haatanna haddii bal aynu dib u eegno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka talyaaniga si uu u dhageysto baadiriga ugu sarreeya diinta masiixiga ee bob francis iyo weliba kulamo uu la leeyahay hogaanka dalkaasi talyaaniga oo la filaya inay ku wajahan yihiin ukraine iyo ruushka aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa waxaa laga sheegay in madaxweyne obama uu muddooyinkanba doonayay inuu la kulmo boobka uuna ka dhaadhiciyo sida uu ula dhacsan yahay hogaankiisa sida uu yahay safarka asbuucan uu ku tegayo yurub ayaa ukraine iyo ruushka looga hadli doonaa arrimahooda markana waa codadka macaan ee fanaanada aamino feer iyo banaxariisi janaha ka waraaya fanaanka maxamed suleymaan tubeec
godolkii soomaaliya sidan canigu ku galay gafi maysid adigu nabsi ruuxii gaaxsha godolkii soomaaliya sidan canigu ku galay gafi maysid adigu arkudashadaaduna kari lahay weeye arkudashadaaduna kari lahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee qofkafa abaalkii yahay guul darante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu meligtee waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
cododkaasi baxsane aamino feer iyo weliba fanaankii eebaha u naxariistay dhowaantan geeriyooday maxamed suleymaan tubec guud ahaan idaacaddayadii aroornimo ayay gebageba u tahay inta aynu mar kale galabta afrikada bari marka ay tahay xaggiinna afarta aynu dib u kulmi doonno waa falastiin axmed iimaan iyo sahre cabdi axmed oo idin leh isma dhaafno
adoo gacal i soo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacal i soo biday waa taan ku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.